wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya dictoresa maryan maxamed xuseen ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka furtay tababar ku saabsan dhacdooyinka maareynta dhalmala-aanta ee xaaladda bariga afrika kuwaasoo ay bixinayeen dhakhaatiir u dhashay dalka hindiya tababarka ayaa waxaa loo qabtay dhakhaatiir kala duwan oo ka socday isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan bahda caafimaadka wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya dictoresa maryan maxamed xuseen ayaa ka warbixisay waxyaabaha uu ku saabsan yahay tababarka in maxay ahayd barnaamijkan daahfurka ah oo fertilitig loogu samaynayo dadkeenna soomaaliyeed intii la aadi lahaa waddan shisheeye ama meel fog dhakhaatiirta ee noo timid alxamdulilah ilaahay mahaddiis waaye taasna waxaa kuugu daliil ah waddanka inuu hore u dhaqaaqay inuu dhaqaaqay ayaa hore daliil kuugu ah waxaana ammaantaas iyo bogaanintaasna u soo jeedinaa dadkii u dhabar adeegay ee ugu horaysa doctor aamina inay keento halkan tababarka ayaa loogu talagalay in kor loogu qaado aqoonta dhakhaatiirta si ay bulshada ugu shaqeeyaan